alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى mxamed wعlى ali mxamed in sha allah waxaynu bilaabi doonaa kitaabkii la odhan jiray kashfu shubhaat kitaabka waxaa iska leh asheekh moxamed bin cabdilwahaab ayaa iska leh waxaan filayaa waa la wada garanayaa asheekh moxamed bin cabdilwahaab waxa uu ka mid ahaa culammadii muslixiinta ahayd ee dacawaadka tajdiidiga ah yacni markaa ku kacday asheekh moxamed cabdilwahaab waxa uu dhashay kun iyo boqol iyo shan iyo toban markay hijradu ahayd kun iyo boqol iyo shan iyo toban markay hijradu ahayd ayuu dhashay bacdi baa waxay yidhaahdaan wuxuu dhashay kun iyo boqol iyo koob iyo tobankii laakiin sida muctamadka ahi waa in kun iyo boqol iyo shan iyo tobankii hijirada ah mucamar baanu noqdo cimrigiisu waa dheeraaday kun iyo laba boqol iyo lixdii hijiriyada ayuu dhintay dacwo tawxiidka dadka ugu baaqaayo oo shirkiga ka digaayo shirkigana caddaynaayo ayuu ku kacay sheikhu wakhti khuraafaadka iyo qubuuriyada iyo tacalluqa qubuurta lagu tacalluqo ama la dul yuruursado amaba asxaabuulqubuurka la caabudo laysku xidho ay aada u fara badatay wakhaasatan waddanka uu ka kacay oo najdi waa ka sii xag jiray waxaa la soo naqliyaa in mid yidhi reer daa'if ilaahay ma yaqaaniina ibnu cabbaas ma yaqaaniin yani isagay ku tacalluqaan oo gargaar weydiistaanoo yacnii aad qalbi ahaan ugu xidhan yihin markaasaa mid kale jawaabo wuxuu yidhi haddayba ibnu cabbaas yaqaaniin ugu faaxsan waayo ibnu cabbaas baa ilaahay u yaqaan iyagu haddayna ilaahay garanaynin kay ku tacalluqaan oo ibnu cabbaas ah baa ilaahay u garanaya oo taasi qofka ma anfacays haddaanu isagu ilaahay garanayn oo tawxiidkii cibaadadii ilaahay ula imanaynin oo aanu ikhlaas ilaahay ula imanaynin cibaadada uu saaf yeelo ma anfacaysaa cidduu qabsanayo ama ku tacalluqo garashada ilaahay garanaysa wax ma u taraysa jawaabtu waa maya mushrikiin badani ama malaa'ig ama nebiyo ama saalixiin bay ilaahay ugu shirki sameeyeen waxay malaa'igtii iyo nebiyadii iyo saalixiintii u tareenna ma jirto may anficin cibaadaduna waa xaqi ilaahi in rabbi cibaadada loo gaar yeelaa waa xaq ilaahay khaalis oo ah cidnaba in lala wadaajiyo maaha asheekh moxamed cabdilwahaab taariikhdu markay ahayd kun iyo boqol iyo saddex iyo kontonkii hijriyada ayuu dacwada tawxiidka la jahray si calana inuu dadka ugu yeedho juhdi badan buu ku bixiyey waddanka uu markaa joogay waxay ahayd najdi meesha la yidhaahdo najdi waa qayb sacuudiga ka mid ah hadda inta waddanka sacuudiga loo yaqaano qayb ka mida najdi la yidhaahdaa waana dhulka kore ee riyaad iyo dhulka ka agdhow riyaad iyo qasiim iyo markayse markaa dhulka agagaarka ka dhow ilaa axsaa meeshaa xukun mideeyaa kama jirin oo amiir keliyoo ka wada taliyaa dhulkaa ma jirinee najdi way kala go'go'naydoo tuulo kasta iyo qaryo kastaba amiir baa ka jiray saacado yar marka la socdo amiir kalea loo gelayy saacado yar marka la socdo amiir kalea loo gelayy cuyayna amiir gaaray lahayd dirciya amiir gaaray lahayd ilaa toban imaaroo kala duwan wax ku dhow baa najdi ka jiray caalamiyanna meel muhmalay ahaydoo khilaafadii cuhmaanigae waagaa joogtay wax xidhiidha lama lahayn ciidamaynay u soo diri jirin amiir baynay u cayimi jirin axwaashoodu siday tahay kamay warqabinoo kuma xidhneen markaa si ficliya qaar uga amar qaata cuhmaaniyiinta ma ahayn imaaraadkoodu qaar mustaqilay ahayn sheekhu markuu dacwaddii tawxiidka la jahro caddeeyey meesha cuyayno la yidhaahdo uu markaa joogay amiir baa ka jiray waxyaalaha sheikhu ku kacay waxaa ka mid a qabri dhisan inuu dumiyey imaaraduna markaa waxba kama qabin in la dumiyo oo miday ku wada socdeen buu ahaa miday ku wada socdeen bay ahayd ficil labaad oo kale oo xad oogis ana amiirkii waa ka dhaadhiciyo xadkiina waa la oogay amiir kaloo umarada najdi ka mida baa arrinkii ka xanaaqay wuxuu yidhi wadaadka kula jooga waa in la dilaa ama gacanta laisoo geliyaa haddii kale waan kugu soo duulaya amiirkii meeshaa ka talinayay wuxuu yidhi sidaasaa sidaasuu nagu yidhi awoodaan ugu babac dhignana ma hayno waa naga xoog roon yahay waxba kuu geysan maayo iga baxa sheikhu wuxuu ku yidhi waxaan ku baaqaye sheegayaa waa diin ullah waa diintii ilaahay diinta ilaahayna qofka u gargaaraa waa cisoobaa ku sugnoowoo diinta ku sabir inaad u gargaarto haddaad sidaa yeesho halkuu xukumaa adiga hoostaada ima dhuntaa maya awood uma hayna naga baxo keligii isagoo abaa sheekhu ka baxay meel kaloo dirciyo la yidhaahduu tegey waa isla najdigay ka mid tahay dirciyo waxaa ka talinayey maxamed ibnu sacuud nin la yidhahdaa ka talinayay oo usradan reer aalu sacuud awowgood ah ninkii baa soo dhoweeyey markiiba markuu meeshii tegay dadkiiba wax u sheegay qisadana waa la maqlay amiirkiibaa waxaa lagu yidhi nin noocaasoo wadaad abaa la soo saarayoo qoladii qoladii cuyayna ay soo saareen dumarkii qaarkood baa arrinka ku qancayoo waxay yidhaahdeen waa hadiyad ilaahay inoo keena aan aqballo amiirkii waa loo geeyey amiirkii waa soo dhoweeyey ballan bay galeen inuu isaguna xukunka haysto shiikhanna diinta nashriyo waxyaalaha shareecada khilaafsanna lala dagaalamo amiirkii waa aqbalay cahdigaasay sidaa ku wada galeen ha yeeshee wuxuu yidhi waxyaalaha mukhaalafaadka hal arrin hadda kama maarmi karo halkaa arrin wuxuu yahay dadka waxaanu ka qaadno ama cashuur ha lagu magacaabo ama kharaajba ha lagu magacaabe lafdiga kharaaj bay iyagu isticmaaleen kharaajka aanu dadka ka qaadayno waa halka cashuur hadda laga isticmaalo taa iyada kama maaranno wixii kale ee mukhaalafaada dhammaan waa wada zuulinaynaa laakiin imaaradii taa ka maarmi mayso taa iyada ha nagu ilzaamin haddaynaanu ka tagno wuxuu yidhi taana waxaad kaga kaaftoomaysaa waxyaalaha kale ilaahay ku siiyo baad kaga kaaftoomi doontaa bimacnaa hadday qaniimo tahay buu u jeedaa iyo hadday zake tahay mid walba ila madaxdu zakada inay intay ururiso dabeedna markaa wasacdoo bixiso waxyaalahay u xil saarantahay ka mid tahay wuxu uhi laakiin hal sharti baan kula geliyaa haddii ilaahay inoo gargaaro waa inaanad naga tegin oo meel kale aanad u wareegin wuxu uhi shardigaa waa aqbala sidii baa lagu ballamay sidii baa dacwaddii lagu nashriyey xabaalaha dhisan ee la dul dawaafayo ee loo xajinayo ee qurbaannada loo samaynayo iyaga la gargaar weydiisanaayo waxyaalaha noocaas oo dhan waa la duminayay xabaalahana aad baa loo dhisi jiray loo dul yuurursan jiray qurbaan loogu samayn jiray loo gargaar weydiisan jiray bilaadada kale islaamkaba waa dhacdaa meelo badan in xabaalaha la dul yuururo ee la dhisaayo ee lagu dawaafayo ee loo xajinayo ee la gargaar weydiisanaayo ee loo nadraya inay ka jiraan miisaaniyadaa lagu bixiyaa laga yaabo caqligiinnu inaynay aqbali karin meelaha qaarkood qabriga xuseen ee ciraaq ku sugan sida loo dhisay iyo sida loo dhaldhalaaliyey haddaad aragto isma odhanaysid meeshani waa xabaal waa magaalo dhan oo siday u dhalaalayso iyo fooqyada ku yaalla iyo dahabada lagu xardhay iyo waxa ka dul dhisan iyo sida loo qurxiyey ee la yaab leedahay qabriga cabdiqaadir jiilaani ee baqhdaad ku yaalla waa saasi leeg iskaba daa qolyahaa hore qabriga khumayni sida loo dhisay aad buu u la yaab badan yahay xabaalaha iyo dhisitaankooda iyo tacalluqa asxaabulqubuurka lagu tacalluqo nimanka raafidada la yidhaahdaa ama cumuumanba shiicadu waxay ku yihiin a'imo imaamiyaal bay ku yihiin yagaa la daba joogaa weligood bay arrinkaa wadi jireen dowladda eeraan dhowaan waxay ansixisay miisaaniyad ay ugu tala gashay qabriga khumayni in lagu dhiso intaa u malayn lahaydeen badiyo miisaaniyaddaas inay la eg tahay bal farabadiya oo bal miisaaniyad qabri lagu dhisaayo ta ugu badanaa qadari kartaan waa intii ya dhowr kun ba ay noqon lahayd miya ma aha laba bilyan oo dollar bay ugu tala gashay hadda milyan ma aha bilyan ma garanaysaan waa kun malyan bilyanku halka bilyan waa kun malyan waa dhowaan waagii hore waa la dhisay sagaal iyo siddeetankii buu dhintay isagoo hore u dhisan oo dhaldhalaalka ku yaalla aad la yaabayso iyo waxa ka dul dhisan bay haddana waxay yidhaahdeen waa in qabriga imaam khumayni waa siday u yidhaahdeene lagu hagaajiyaa lacag laba bilyan oo dollar ah hadda laba malyan maaha waa laba bilyan waa laba milyaar oo dollar taasi waxay tilmaamaysaa siday raafidadu uga daba dhaceen xabaalaha iyo qurxintooda iyo dhisitaankooda wakhti hadda muddo laga joogo ayaa nin taajira ayaa waxaa lagu yidhi qabriga xuseen waanaad dhistaa hore waa u dhisnaa xataa qubbadaha lagu sameeyey qaar baa dahab lagu xardhay oo sidaa lagu warwareejiyey dahab badan baa ku dhisan oo dhismaha ku jira oo lagu dhalaalinaya markaasuu wuxuu yidhi waan dhisayaa laakiin bishari lacagta aa leedihiin ku hagaajiyo ku dhisa waa inaynay malyan dollar ka yaraan waa yeellay baa la yidhi malyankii dollar baa farta laga saaray wuu dhisay halle wuxuu ka qaban karayey wuxuu ka hagaajinayey wuxuu ka qurxin karayey buu ku sameeyey malyankii dollarna ma qaadane gudaha markaysaga qabriga dushiisuu ku ridoo ku xidhay jannuu ku rabaa sooma kayd u yaalla ha noqoto xaafid ibraahim xaafidu niil gabyaagii la odhan jiray markuu lahaa axyaa'una laa yursaquuna bidirhamin wa bialfi alfin tursaqu lamwaatu kuwa yaga nool hal dirham lama siiyo oo looma tawaabo fuqaradaa baahan ee nool hadday yidhaahdaan waxisii iyo gaaja ay haysee dirham loo quuri maayo hal malyanna xabaalaha lagu arsaaqayaa haddaa xabaaluhu wax ka cuni maayaane korkoodaa lagu xardhayaa lagu dhisayaa farabadii buu isiidho markaasuu wuxu uhi wa bialfi alfin tursaqu lamwaat ee hadduu maqli lahaa ka warran alfi alfin buu yidhi bialfi alfi alfin ya malyan carabi ma aha waa kelmad laatiina carabtu malyanka maxay yidhaahdaan kun kun bay yidhahdaan alfi alfin bay yidhahdaan bilyanku muxuu noqonayaa saddex alfi buu noqonayaa alfi alfi alfin ayuu noqonaya saddex kun oo isu idaafaysan buu noqonaya bal hadduu maqli lahaa ka waran bilyano ama milyaaro bicibaara ukhra in lagu bixinayo xabaal sidii loo dhaldhalaalin lahaa iyo sidii loo hagaajinayo xabaalaha qaarkood waxaa laga dhigtay dalxiis qaar baa waxay sii samaystaan xabaalaha intaynay dhiman ka hor nin amiira oo umarada carbeed ka mid ah oo amiir ahaan jiray waxa uu sii samaystaa la yidhaha xabaalo u dalxiis ugu tala galay oo isagii usradiisa lagu aasayo ma hal malyan baa ku baxay oo dollar miya saasaan filaya hal malyan oo dollar ama laba malyan labada mid bay ahayd sharma sheikh baa laga sameeyey talo maxay ka samaysan yihin mid dahab baa la gelinaya waa xabaal dahaba miya korkana muraayadka ah oo waxaasi ruuxa ma anfacayaan oo wax ma u tarayaan hadduu daartan adduunyo ruuxu ka tago oo u dhinto dhallalaaladiiyo dahabka la dhex geliyaa ya maxay marka maxay u tarays laydharhka lagu xidhaa oo qabriga gudigiisa laga yeelo mid siraadanaya muxuu u taraya biyaha iyo qoyaanka lagu furaa ee marba inay tegaysaa maxay u tarays haddaanu ruuxa ilaahay u naxariisan kullu daalika waxba anfici maayaan waxna u tari maayaan xabaalaha aad baa loogu fitnaysan yihi xajulfuqaraa baa loola baxay xajka xabaalaha loo xajinayo waa xajkii masaakiinta la yidhi xaju lfuqaraa aan u soo noqdo tarjamada sheikhae sheikhii dacwada tawxiidka ayuu dadka ugu yeedhay wuxuu cindigiisa kala yimi ma jirin wax cusubna lama iman diinullaahi buu doonayay dadka inuu ugu yeedho oo u caddeeyo oo ugu baaqo macsuum ma ahaynoo sida culammada kaleba u qaldami karto wakhtiyada qaarkood buu u qaldami karaayey laakiin mabda'a uu ku baaqayay waxay ahayd yacni diin rusul diintii rasuullada tawxiid rasuullada dhammaantood tawxiidka way ka sinnaayeen dhammaanna tawxiid bay ku wada baaqayeen sidii bay dacwaddu ku hirgashay dhul badan baa xukunkooda soo gudagalay ninkii amiirka waagii hore shiikha eriyey waa isciilkaambiyey markii dambe waa u yimi isagoo cudur daaranaya oo waan qaldame iga raalli ahaw yacni ku leh halkuu marka amiirkaasi xukumayay iyo umaradii kale ee najdi dhulkay xukumayeen dhammaan waxay soo guda galeen amiirka maxamed ibnu sacuud xukunkiisay soo guda galeen dadkiibuu sheikhu diinta u dhigay tawxiidkiibuu baray usrada amiirku waxay ka mid ahaayeen dadkii bartay inaanu amiirkaasi dhalay oo la odhan jiray cabdulcasiis ibnu muxamed ibnu sacuud cabdulcasiis ibnu muxamed ibni sacuud wuxuu ka mid ahaa ardaydii wax ka baratay moxamed ibn cabdilwahaab wuxuu noqday sheikh caalima kutubaha qaarkood buu leeyahay cabdulcasiis ibnu muxamed marka moxamed ibnu sacuud dhintayna boqorkii waxaa noqday cabdulcasiis ibnu moxamed ibnu sacuud baa noqday marka waana sheekh caalima boqortooyadiina isagaa ku fadhiistay cabdulcasiiz alawal baa la yidhahdaa bacdu arasaa'il oo uu qoray way jiraanoo waa daabacan yihiin wuxuu noqday sheekh caalima dhul farabad- dhul fara badan bay gaadheen iyagoo dacwada tawxiidka faafinaya xijaas waxaa ka talin jiray niman ashraafa ah oo iyagu qubuuriye ah ayaa ka talin jiray muddo badan bayna haysteen dacaayado fara badan baa lagu furay dacwadii dacaayaddaasi waxay ahayd waxyaalo fara badani ku tiri ku teen aan jirinoo xaqiiqe iyo asaas lahayn dacaayaadka qaarkoodna waxay ahayd siyaasi oo nimanka cusmaaniyiinta oo markaa khilaafada ku magacownaa alkhilaafa alcusmaaniya cusmaaniyiintu waxay ahaayeen turkiyiin bay ahaayeen carab may ahayn waxay ahayn turki iyaga laftoodu waxay ka taxadirayeen in xukunkoodu tago oo khilaafada waxaa u xaq lahaa carab khaas ahaan quraysh baa u xaq lahay nabigaa sii sheegay sala allahu alayh wasalam oo waxau yidhi ala'immatu min quraysh madaxdu quraysh bay ka mid tahay oo bimacnaa cid quraysh ka mida waa inay madaxda noqotaa mansibka khilaafada quraysh waa u xaq leh axaadiis saxiixaasaa ku soo aroortay mutawaatir ah aad u fara badan marka waxay is yidhaahdeen haddii carabi baraarugto xukunkiinaa meesha ka bixi doono khilaafadu waxay u noqon doontaa carab xagga kale lafteeda haddii laga eegana khilaafada cuhmaaniga lafteedu waxay ahayd tasawufka iyo qubuuriyadaasi mid ay ku sugantay marka hadaf siyaasiya iyo mid ictiqaadiyay labadaba ula dagaalamayeen dacwadda waxay noqotay in dacwaddii lagu soo duulo inta aan lagu soo duulin ka hor iyo kadibna dacaayado fara badan lagu furo dacaayadaha lagu furay waxaa ka mid ah in la yidhaahdo moxamed ibnu cabdilwahaab wuxuu ku baaqayaa in isaga la rumeeyo waa dacaayad wax jira ma ahayn dacaayad bay ahayd waxyaalaha soo baxay ka mid ahay laakiin waa shay aan jirinoo yacni dacaayadoo dadka lagaga didinayo saasay ahayd waxyaalo badan oo kale oo dacaayada ana waa la sameeyey shubahaad badan baa lagu fura waxyaalo aan jirin baa laga faafiyey kutubo iyo rasaa'il baa laga qora lagu radinayo labadii xaram nimankaa qubuuriyada ah baa joogay muslimiintu xajkii iyo cumradii markay yimaadaan baa waxaa la odhan jiray waxaa soo baxay niman sidana oo sidana oo sidana oo sidana dabeedna warkii bay la kala noqdaan oo qolo waliba beledkeedii bay geysaa been fakatay runimo gaadhaa ka dhacday been fakatay runimo gaadho ayaa ka dhacday ruduudaha la radinaayey dacwaddaas nimanka shiicada la yidhaahdaa radiyay sameeyeen kutubay qoreen ay ku radinayaan waayo usuushoodii ayaa dacwaddani dumays shiicada qaarkood waxay qoreen kashfu alirtiyaab can atbaaci ibni cabdilwahaab kutubo kalena waa ka qoreen kutubo kalena waa ka qoreen ahdaaf siyaasiya iyo mid ictiqaadiya mid walba sidaa loola dagaalama waxyaalaha lagu been abuurtay waxaa ka mida laga sameeyey in la yidhi timaha aad bay u xiiraanoo xataa dumarka waxay ku yidhaahdeen timaha xiraa waxay uga jeedaan inay yidhaahdaan waa khawaarijo siimahum taxliiqu baa ku rumoobaysa oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa kii sheegay calaamadda khawaarijtu inay tahay tima xiir ay timaha aada u xiraan markaasaa waxay yidhaahdeen ilaa dumarkii waxay ku yidhahdeen timaha xiira iska daaraga timaha dee in lala baxaana waajib ma aha waa jirtaa nebigu inuu la baxay sala allahu alayh wasalam timaha laakiin amaruu amrayoo uu yidhi timaha la baxa ma jirto sida uu amray garhka in la sii daayo ficilkii iyo qowlkii baa labaduba isku waafaqeen oo garhka ficilanna nebigu waa ula baxay oo mar qura garhkiis oo mar qura garhkiisa ma xiirin mana gaabin wuxuuna amray in la sii daayo timaha wakhtiyada qaarkood nebigu waa xiira oo marka uu soo xajiyo nebigu sala allahu alayh wasalam waa xiiri jiri nusuga ayaynay ka mid tahay in timaha markaa la xiiro ama la gaabiyo لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين garhka marnaba in la xiro ama la gaabiyo nas sheegayaa ma jiro timaha sii daaya ma odhan nebigu salى الlahu عalيه wasalam oo ma amrin saas aawadeed hadday ugu badato waa inay sunno noqoto timaha in lala baxo culamada qaarna waxay dhehey jaa'iskay ka mid tahay oo min sunan ilcaaday ka mid tahay oo waa mubaax bay leeyihiin ahlucilmiga qaarkoodna saasay leeyihin oo caadada carabtay waagaa ahayd in sidaa la sameeyo siday u soo aroortay in nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtiyada qaarkood timaha rableeyey oo wuxuu soo galay fatxu maka maka wuxuu soo galay nebigu sala allahu alayh wasalam walahu arbacu khadaa'ir iyadoo timihiisu afar rablo ay yihiin oo rablo kastaaba gaar isugu tidcan yahay waa min sunan alcaada waxay waxay la mid tahay kabaha noocyada uu nebigu xidhay sala allahu alayh wasalam haddii ay ugu badato waxay noqon kartaa ashyaadaasi in la yidhahdo waa sunne haddii kalena siday culammada kale mareen waxay noqonaysaa mubaax saas aawadeed siimahum taxliiq marka uu imaamu nawowi sharxu muslimka uu sheegaayo wuxuu odhanayaa lagama qaadanaayo in la dhaleecaynayo timaha in la xiro nawowi baa odhanaya waa calaamad calaamadduna inay xaaraantay ka dhalan mayso calaa kulli xaal hadday cidi ku tacabuddo wakhti aan nusuk ahayn ay cibaado ka dhigato rabbi ay ugu dhowaanayso tima xiir nusug cibaadana aan la jooginoo xaj ama cimro aan la joogin waxay noqonaysaa mid madmuum oo xun oo bidcaa haddii shicaar la ysku garta laga dhigto tima xiirkana iyadana madmuum bay noqonaysaa oo mid la dhaleecaynaya noqonaysa haddii labadaa midnaba ayna u dhicin waxay iska noqonaysaa mubaax oo aan tacabud lagu cibaadaysanayana looga jeedin shicaar la ysku aqoonsanayo la ysku garanayana aan looga jeedin waxay yidhaahdeen asheekh maxamed cabdilwahaab iyo atbaacdiisu timaha in la xiro way waajibiyeen ilaa dumarkiina waxay amreen timaha inay xiraan dumarku inay timaha xiraan ma bannaana saas aawadeed wakhtiga nusuga ee ragga ay u fadli badan tahay inay timaha xiiraan ee xajka ama cimrada lagu jiro ee laga xalaaloobaayo dumarka yaga mashruucu waxa waa inay gaabiyaan weliba gaabinta waa inaanay sii badin xubin in la eg waa inay noqotaa intay timaha sidaa isugu qabtaan inay ka jaraan saas yadaaba dacaayado badan baa dacwadda lagu furay waxaa ka mida in la yidhi ibnu cabdilwahaab wuxuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam ushaydaa dhaanta waa been ma odhan sheikhu ruux haddii ictiqaad ahaan aad khilaafsan tahay haddaad uba qabto inuu qaldan yahay inaad ku been abuurato ma aha waa in wax saxa ayuunbaa cidi lagu radiyaa laakiin beeni waxay taraysa ma jirto alkadibu xaraamun calaa kulli axad walow calaa kaafir ahlucilmiga qaarkood waxay cabbireen in cid lagu been abuurtaa waa xaaraan kulay gaal ku tahay cidda lagu been abuuranayaa xaaraan weeye in lagu been abuurta mu bannaana shaekhu lislaam ibnu taymiya odhanaya fii bacdi kutubihi marka ruuxa mubtadica markaad wax ka sheegayso waa ina xataa aanad ku been abuuran insaaf iyo cadaalad waa in lala yimaadaa shaekhulislaam ibnu taymiya wakhtiyada qaarkood buu wuxuu odhanayaa hada kadibun calaa ibliis ibliisaa ma qabo ma ibliis baa la daafacaya baa dadka qarlaya bayna yidhahdaan murji'adu markay yidhaahdeen waxaa lagu gaaloobaa waa in markaa qalbiga ilaahay laga garan waayo qalbiga in rabbi laga garan waayo oo laga jaahil noqdo ayay gaalnimadu tahay ruuxuna hadduu qalbiga ilaahay ka garanaayo gaal noqon maayo dee ibliisba sidaa ma ahayn bay yidhahdeen shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa ibliis ilahay waa garanayey ee wuxuu ku kufriyey cinaad iyo madax adayg taasuu ku kufriyey ilaa ibliisa abaa wastakbara kufru lcinaad walistikbaar ama kufru libaa ayaa nooca kufrigiisu ahaa kufri takdiib oo qalbiga u ilaahay ka beeninaayo may ahayn marka hada kadibun cala ibliis buu odhanaya marka cidnaba in lagu been abuurta ma bannaana waxaa jira kitaab naafica oo wax badan oo ishkaalaadka iyo dacaayadaha iyo ruduudaha dacwaddan lagu radiyey ka jawaabaya aadna u faa'iido badan kitaabkaa dalabatulcilmigu inay ictinaa ku sameeyaan oo ku dadaalaan oo akhristaan baa fiican sheekh mucaasiraa qoray waxaa la yidhaha dacaawa almunaawi'iin lidacwati shaykh maxamed ibn cabdilwahaab waa kitaab mujallad ah khulaasada wixii lagu radiyo oo dhan ayuu soo aroorinayaa waxay culammada najdiyiintu kaga jawaabeenna waa soo aroorinaya shubhadii waxaa laga yaabaa inuu ka soo arooriyo toban kitaab oo uu yidhaahdo tobankaa kitaab oo tobankuba dacwadda radinayaan mid waliba shubhadaa waa sheegay markaasuu mid waliba siduu u dhigay iyo siduu u cabbiray iyo siduu fasaaxadiisa ugu dooday buu soo cardinaya markuu soo bandhigo ayaa sida culammada najdiyiintu u kala tuureen ee uga jawaabeen ee shubhadaa u xalliyeen ayuu iyadana intaasoo kitaab ka soo aroorinaya mid walbana wuxuu keenayaa binasiha waa muhimun jiddan dacwadda asheekh maxamed ibnu cabdilwahaab nahdo cilmiyay ahayd culamo badan baa ka soo baxday sheikhu kutub badan buu allifay ow qoray ou ka mid yahay kitaabu tawxiid lam yusanaf qablahu miluh mid la mida kitaabkaa hore looma qorin wuxuu ahaa kitaab nafci badan shuruuxo badan buu kitaabu tawxiid leeyahay ictinaab badan baa lagu sameeyey ahlu cilmi badan baa sharxay waa kitaab nusuus ku salaysan aayaad qur'aaniya iyo axaadiis nabawiya oo tarjamo loo samaynaayo marka dambena masaa'isha laga istimbaadayo lagala baxaayo khulaaso ahaan xagga dambe lagu soo rarayo oo lagu qorayo namadkaasuu ku socday masaa'ishiisuna kitaabkaa ku taallaa waa masaa'il qaali ah oo durar ah halkay culammadu odhan jireen fiqhu lbukhaari fii taraajimih وبالمناسبة أن برارجية في تراجمه لما يدهد هذا غلط وحكى لترى تراجم يتراجم تراجم هدي لها جينك لقوده وحي نقنيسا معنى كلا إن ليس شيدا نقنيسا لك حانت ليس ترتوره تراجمت وعنقاس taraajamuu taraajuman way isshiideen dhagaxay isula baxeen taraajim waa jamcu tarjama tarjamana aan baraarujiye jiinku ma godnoo tarjuma ma aha hada ala sabqulisaan waa laga yaabaa in waxa weeye ashirada qaarkood ay ugu dhacdo ama bacdu almashaayikh ay ka dhacdo amaba aniga wakhtiyada qaarkood ay iga dhacday ma aha tarjuma waa tarjama waa masderkii rubaaciga ahaa ficilkii rubaaciga ahaa masderkiisi weeyi tarjama tarjamatan sida daxraja daxrajatan basmala basmalatan marka tarjumaa la jamciyo taraajim baa lagu jamciyey marka taraajim waa jamc taraajumna oo jiinku godan yahayna waa masdar marka fiqhu lbukhaari fii taraajumihi ma ahe waa fii taraajimihi bikasri ljiimi laa bidammiha waxay culammadu odhan jireen fiqiga bukhaari wuxuu ku sugan yahay tarjamooyinkiisa baababkiisuu ku jiraa oo axaadiista uu soo aroorin doono masaa-isha uu kala baxaayo qaarkood wuxuu kugu baraarujinayaa baabka aad baa tarjamooyinka qaar loogu wareeray oo taraajimta bukhaari waxaa loo qaybiyaa taraajim daahira iyo taraajim khafiya tarjamooyin daahiroo iska muuqda oo waadix ah iyo tarjamooyin khafiyoo qarsoon tarjamooyinka khafiga aad baa loogu wareeray iyadoo la odhanaayo halkuu ka qaatay imaamu lbukhaari markuu tarjamadan qoraayey halkee buu ka istimbaado kala soo baxay masaa-isha kitaabu tawxiid culammada qaarkood waxay yidhaahdeen baababka bukhaari oo kale i shabbahdaa yani istimbaadkay u baahan tahay oo meelaha qaarkood ay daqiiq yihiin oo aynan waadix ahayn meesha uu sheeku ka qaatay ama kala soo baxay mas'alada kutubo badan oo kale u qoray alusuul alaaa ka mida ama alaaat lusuul qawaacid larbac baa ka mid a kashfu shubuhaadkaa ka mid a musanafaad yani roonroona waaweynna waa leeyihi majmuucadii kutubtiisa haalibkooda marka mukhtasaraadka laga reebo uu kutubo waaweyn soo ikhtisaariyey waa la jamciyo waa la ururiyey labiyo toban juz baa lagu ururiyey maktabat lmuaalaca waa inoo yaallaa majmuuc mualafaati shaykh moxamed bin abdilwahaab iyadoo dabcad ahaan la ysku sii ururiyeyna waa jirtaayoo shan mujallad laga dhigay haalibkii kutubtiisa halkaasaa lagu ururiyey waxaa laga tegey uun kutubo waaweyn oo ikhtisaara uu ku sameeyey ayuu bacdi ka mida laga tegey risaaladan aynu hadda joognaa oo kashfu shubuhaad la yidhaahdaa waxay ka mid tahay kutubtiisa nafciga badan bay ka mid tahay magaca kitaabka sida saxiixa oo culamo badanna u soo naqliyeen akaru tabacaatna loogu taabacay magaceeda waxa la yhaha kashfu shubhaat dabcadaha qaarkood baa waxaa lagu daray kashfu shubuhaati fi tawxiid ziyaadada fi tawxiid lagu daray saxiixu waxay tahay waa in aynay ka mid ahayn asalka magaca kitaabka inay ku jirin oo ay dheeraad tahay culamo badan baa u xikaayooday oo sheegay in magaca kitaabka kashfu shubahaad la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu xasan baa ka mid ah oo sheikhu awow u yahay saaxibu fatxi lmajiid alrasaa'il alnajdiya sida ku sugan waxa uu kitaabka ku magacaabay kashfu shubhaat ibnu khannaan baa ka mida rawdatulafkaarka isaguna wuxuu ku magacaabay kashfu shubhaat ibnu bishri baa ka mida cunwaanulmajdiga wuxuu ku magacaabay kashfu shubhaat bacdi kale waxay yidhaahdeen kashfu shubahi lmurtaab bacdi baa saa u soo noqliyey bacdina waxay dhahen kashfu shubh baa la yidhahdaa laakiin saxiixa magaca siduu saxiixa ku yahay waa kashfu shubhaad keliya mawduuca uu kitaabku ku saabsan yahay tawxiidka ayuu ku saabsan yahay caddaynta tawxiidka la caddaynaayo iyo burinta iyo radinta shirkiga la radinayo la burinayo saasuu kitaab ku saabsan yahay marka waa mawduuc muhim ah shubha maxaa la yidhahdaa shubhada culammadu waxay yidhaahdeen waa qarsooni waxay ku sugantaa laga tilmaamaya saasaa shubha la yidhahdaa maxaa shubha loogu magacaabay waxaa shubha loogu magacaabay liannaha tashbahu alxaq baatil iyadoo abay haddana xaqa u eg tahay asalkeeda talbiis baa keensada shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل ووحى حق باطل كأو أكاني باطل كنا حق أو أكاني كاس الشبهة اللي يريدها حا الشبهة اللي يري حق يا باطل كيبا الشبهة يو اسكو أكانا يو اسكو ديه قلية مركا صالة كالا قرانا مكانا حقا مكانا باطلا baatil fara badan waxaa lagu hirgeliyaa suuro xaqa u eg baa loo yeelaa markaasaa dad badani waxay qaataan baatilkii iyagoo xaq moodaya saasay ku qaataan waxau odhanayaa shaykhulislaam ibnu taymiya markuu ka hadlaayo xaqa iyo baatilka wuxuu odhanayaa alcilmu baxu muxaqaq aw naqlu musadaq wailaa fakhazafun musawaq wailaa fabaطilu muطlaq cibaaro noocaasoo kalu cabiraa cilmiga صaxiixa ahi waa laba mid waa naqli musadaqo naqli musadaqa maxaa loo jeedaa ahlucilmigii yaa la soo naqlinaya hadalkoodii ama nusuustii waxyigaa la soo naqlinaya waa naqli dhab ah oo la rumaynaayo oo cid markaa beenin kartaa aynay jirin siduu ahaabaa loo soo raro oo loo soo naqli waa naqli musadaqa yani naqli صaxiixa bicibaara ukhraa naqligana waxaa ugu mudan naqliga waxyiga la soo naqlinayo oo ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi la soo naqlinayo bacda dalik waxaa noqonaya culammada raasikhiinta warkooda in la soo raro hadday saxaabo tahay iyo haddii culammadii ka dambaysay tahay ama waa naqli saxiixa ama waa baxi muxaqaqa oo mas'ala la baxsinaya marka la baxsiyana si dhaboo saxiixa loo baxsinaya oo istidlaal ku jiro oo masale kasta daliilkeeda la saarayo masaladaasi waa sidaas waxaa u daliila qaala allahu tacaala kada qaala rasuuluhu kada ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi aayaddan baa laga istimbaadayaa sidaa xadiidkan baa laga istimbaadaya oo lagala baxayaa sidaa waa baxi muxaqaq waa istimbaad saxiix hadduu labadaa midnaba noqon waayo waa khazafun musawaq khasafka waxaa la yidhaahdaa weelka dhoobada laga sameeyaa la yidhahdaa marka waa wax dhoobo laga sameeyo oo la dhaldhalaaliyey yani waxaa loo jeedaa waa baatil iyo xaq isku dhafan shubhadu sideedaba waa noocaa uu sheekhu ka cabiray khasafun musawaq dhoobada la dhaldhalaaliyey nooca uu ka cabiray bay shubhadu noqonaysaa waayo marka la doonaayo cid in wax lagu kadiyo xaq iyo baailkii baa laysku dheehayaa walaa talbisu alxaqa bilbaail ilaahay wuxuu yidhi xaqa ha ku dheehina baail bimacnaa xaqii baail ha ku dhafina bidaca dhammaantood maxay ku dhisan tahay qadar xaqa iyo baail fara badan baa laysku dheehayaa dad fara badani eegi maayaan baailkee waxay eegayaan qadarka yaree xaqee ku dhex jira markaasay odhanayaan sawka sidaa yidhi sawka caynkaa sameeyey baailka badanee weheliyaa ma milicsanayaan oo ma eegayaan shaydaankiina dadkii wuxuu u qurxinayaa aada ugu dhalaalinayaa qadarka xaqee ku jira oo u weynaynayaa microscobo kale u saaraya indhihii marka saa loogu kala furo qadarkii xaqoo weyn baa u muuqanaya inta baailkee ku jirtana wuu u yaraynayaayo wax yaraan saa u weynayn buu uga soo qaadaya marka intan xaqa abaa la weynaanaysa sidaasay ugu kadsoomayaan marka shubhadu sideedaba waa xaq iyo baail la isku dhahay haddii xaq iyo baail la isku dhaha aanu noqonin wuxuu noqonayaa baail mutlaqa baailku hadduu saafi yahay oo xaq aanu wehelinin lianna albaaطila asirfa laa yaltabisu cala axad cid kama dheeh galo laakiin waxa lagu kadsoomaa waxa weeye waa marka xaq iyo baailku isku isku jiraan oo isku dhafan yihiin markaas aad loogu kadsooma haddaba shubahaadka culammadu waxay yidhaahdeen shubahaadku waxay u qaybsamaan laba qaybood shubhaat waadix ah waadixat lbuطlaan shubhatun waadixat lbuطlaan iyo shubha khafiya shubho qarsoon oo dadka ka dheehgelaysa oo dadka badankooda aan u caddaanayn iyo shubha iska waadixoo makshuufoo iyadu la yska wada garanayo waa cambaragarata ya waa shubha la yska wada garanayo soomaalidu waxay dhahaan caasha garatay bay yidhahdaan caasha inaga fahmo badnayd caaisha umi lmu'miniin inaga fahmo badnayd waxaynaan garanayn bay garanaysa inaga fiiro badnayd inaga fiqhi badnayd inaga caqli badnayd waa shubha iska waadixa oo iska cad marka shubhada waadixa ahi waxay culammadu yidhahdaan layskuma mashquuliyo sheikha laftiisu kutubtiisa qaarkood waa ku sheego wuxuu yidhi sheikha kitaabka qore ashubhatu ida kaanat waadixata albuطlaani laa cudra lisaaxibiha faina alkhawda macahu fii ibطaaliha tadyiicu liلzamaan waitcaabu lilxayawaan fawaa'idda qur'aanka uu kala baxay ee ka istimbaaday fii tafsiiri suurati acraaf masaaisha uu ka istimbaaday suuratulacraaf markuu joogo masaa-isha wuxuu ku daray mas'alo ah shubhadu hadday tahay baatilnimadeedu mid ay cad tahay oo iska cad wax cudurdaarina aanu lahayn cidda u saaxiibka ahi in la gudagalo burinta la burinaayo la ibtaalinayaa waa wakhti lumis wakhtigii baa lagu luminayaa waa tadiic lizamaan waa itcaab lilxayawaan noolihiina waa la daalinaya marka shubhada hadday tahay waadixat albutlaan la iskuma mashquuliyo ibtaalkeeda wuxuu ka istinbaaday ibliis marka uu yidhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin aayaadkii laguma ibtaalin waa la yska dhaafay sababtu maxay tahay baatilnimadeedaa iska cad sidaa uu sheekhu asheekh moxamed cabdilwahaab u cabbiray baa culamo kalena cabbireen oo ibnu najaar alxambali kitaabkiisa la yidhaahdo sharxu lkawkab almuniir mujalladka afraad saddex boqol iyo labiyo siddeetan hadalkaa la mida ayuu ku odhanaya shubhada ibtaalkeeda la ysku mashquuliyaa waa shubhada khafiga ah ee ay dhici karto dadka inay ka dheeh gasho laakiin shubhada baatilnimadeedu ay iska caddahay la yskuma mashquuliyo mas'alo kale waxaan baraarujinayaa shubuhaadka ahludalaalka marka hore in laga fogaadaa fiican oo dhegaysiga la dhegaysanaayo iyadoo la ibtaalinayo mooyaane si kale aan loo dhegaysan waxay culammadu ka istimbaadeen in shubuhaadka ahlubidaca laga fogaado iyo ahludalaalka xadiidka uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man samica minkum addajaala biardin falyan'a canhu ninka dajaal dhul ku maqlaa ha ka dheeraado ha ka fogaado yani dajaal yaa loo dhowaan ha laga cararo xadiidka ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen waxay tilmaameen xadiis sugan inuu yahay waxay ahlucilmiga qaarkood ka istimbaadeen sidaa dajaalba uu nebigu u amray in laga fogaado shubahaadkiisa oan la dhegaysanin oo laga dheeraado ciddii kale shubahaad sheegaysana waa in laga fogaadaa oo laga dheeraadaa waayo shubahaadkii dajaal bay nasiib ku leeyihiin oo shabbahaan taasay culammadu ka istimbaadeen marka ahlubidaca shubahaad dajaaliya bay sheegayaan saas aawadeed in laga fogaado laga dheeraadaa salaamadu ku jirtaa wsalaamatu laa yucaadiluha shay kitaabkani qayb shubahaadka ka mid ah oo baabka tawxiidka iyo shirkiga shubahaad la soo arooriyey ayaa kitaabkan uu sheikhu kaga jawaabaya waa hamsata cashara shubha shan iyo toban shubho ayuu ka jawaabaya shubahaad kale waa jiraan mawaadic kale culammadu kaga jawaabaan oo kaga hadlaan shubahaadka kale la soo arooriya bismi illaahi araxmaan araxiim kashfu shubahaat cunwaanka kitaabku waa shubahaadka caddaynta la caddaynaya kitaabka lagaga hadlayaa ama lagu baxsinaya waxaana loo jeedaa nooc shubahaadka ka mida oo mucayan ah waana shubahaadka uu sheegi doono bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan ku alifayaa ama ku bilaabayaa magaca allah allahaasoo arraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaayay cidduu doono ahaaday baan magaciisa ku bilaabaya ama magaciisa ku qoraya ku allifaya ama alraxmaani kii raxmadda caamkaa ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii mu'miniinta sida gaarkaa ugu naxariisanayay ahaaday cala alqowl aakhar اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة كل نسخ كتابك meelo yar yar baa farqiyaal u dhexeeyaan wixii farqiya ee markaa muhim ah ee nusakhu ku kala duwan yihiin in la baraarujiya fiican sheekhu wuxuu ku bilaabay bisimka keliya xamdalo kitaabka markaa kuma bilaabin mahadnaqu rabbi u mahadnaqa sida tabacaadka kole aynu ku aragnay waxaa laga yaabaa inuu sheikhu cuskanaayey kitaabkani risaaladoo kale inuu yahay nebiguna sala allahu alayh wasalam rasaa'ishii uu qoray xamdalo iyo mahadnaq kuma bilaabin hadday tahay gaalada quraysheed heshiisku la galay ee sulxuulxudaybiya bismi illaahi araxmaan araxiim keliya ku bilaaba hadday tahay waraaqihu u diri jiray boqorrada heraqle iyo kayrkiisba wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaan araxiim xamdalo iyo salli inuu ku bilaabay lama soo rarin marka bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waxa kala duwan khudbadaha iyo rasaa'ishaa kala duwan khudbad marka la jeedinaayo waa in xamdalada lagu bilaabaa ama khudbat alxaaja lagu bilaabaa ama mahadnaq iyo salli lagu bilaabaa siday ahlucilmigu isticmaalaan sunnada nebigana ay ku soo aroortay khudbatulxaaje nebigu inuu ku bilaabi jiray khuabka laakiin rasaa'isha la qoraayo sunnadu waxay tahay bisim keliya in lagu bilaabo bismi illaahi araxmaan araxiim bacdu ahlicilmi baa saas yadaa leh oo wejigaa ku tegey culamada qaarkood way istixbaabeen bisimka iyo xamdaladaba in lagu wada bilaabo kutubaha la qoraya laftooda qolyahaasi waxay ku tawjiihiyeen waxaa laga yaabaa in sheikhu afka inuu ka xamdi naqay oo aanu qorin allahu aclam iclam raximaka allahu ana altawxiida huwa ifraad اllahi subxaanahu bilcibaada ogow raximaka allahu ilahay ha kuu naxariistee أن التwxيid in twxiidku huwa إfraad الlahi inuu yahay in ilaahay la keliyeeyo subxaanahu ilahay isagaa xumaan ka naزahan oo xumaan ka dheere biاlcibaadaةi cibaado lagu keliyeeyo wa huwa twxiidku diin الrusul اladii arslhm اllah bih ilى cibaadih waa diintii rasuulada aladii diinkaasoo arsalahum allahu bihi uu ilaahay la soo diray rasuullada bihi diinkaa la soo diray kaas oo diinkaa la soo diray ilaa cibaadihi addoommadiisana ula soo diray oo rasuulladii u amray inay addoommada gaadhsiiyaan diintaas fa awaluhum nuuxun calayhi assalaam rasuullada waxaa uga horreeyey nuuxu nuux baa uga horreeyey faawwaluhum kii ugu horreeyey weeye nuuxu nuux calayhi asalaam ay calayhi asalaatu wassalaam naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ha ahaatee salliga iyo salaamta labadaba in la israaciyaa fiicnayd sida fiicani waa in la yidhaahdo calayhi asalaatu wassalaam laakiin waxba lagama bedelo kitaab adigu aanad qorin wixii tacliiq ah dhinacyada lagu qortaa adigu mualifkii kitaabka ma tihid cid kalaa qortay saas aawadeed kitaabka naskiisa ha ku tasarufin waa mas'alo faa'iide ah oo meelo kale ka anfacaysa asalka kitaabka waxba ha ku tasarufin waxaad ka masaxdiy waxaad ku darta toonna laakiin wixii tacliiqa hoosta ama hareerta ku qoro waa la tacliiqin karaa lakiin isaga waxba lagama bedeli karo amaanadaa ku jirta alamaana arsalahu allahu ilaa qawmih ilaahay waa soo diray nebi nuux ilaa qawmihi qowmkiisii buu u soo diray qawmu nuux qawmu nuux buu ilahay u soo diray damiirka haadu wuxuu u noqonayaa nuux lama halow fi اsaalixiin wuxuu u soo diray markay ku talax tageen dadka saalixiinta oo xadkoodii dhaafiyeen waddan waswaacan wayaquusa wayacuuqa wanasra acni waxaan u jeedaa waddan waddi waswaacan iyo swaac wayaquusa iyo yaquus wayacuuqa iyo yacuuq wa nasran iyo nasri ama la yidhaahdo ay cabadu waxay caabudeen waddan waswaacan wayaquusa wayacuuqa wa nasra haddii calaa sabiil bedel laga dhigi lahaana waxay noqon lahayd waddin waswaacin wayaquusa wayacuuqa wa nasrin haddii saalixiinta laga bedela وآkhiر الرسل محamd صلى الله عليه وسلم rasuullada kii ugu dembeeyey weeye محamd محamed صلى الله عليه وسلم ilaahay ha u naxariisto naxariis gaar ah hana nabadgeliye ama slى اllahu عalayh wasalam ilaahay ha ammaano nebiga salى اllahu عalayh wasalam nebi muxamed wasalamaha nabadgeliye wa huwa aladii kasara suwara haulaaءi الصaalixiin waana kii burburiyey nebi muxamed salى اllahu عalayh wasalam saalixiintaas iyo kuwaa wan wanaagsan sawiradoodii kii burburiyey wey wlakinahum yajcaluuna bacd almakhluuqaati wasaaئida baynahum wa bayna allahi caza wajal ha yeeshee waxay ka yeelayeen makhluuqaadka qaarkood bimacnaa u ictiqaadinayeen jacligu waa jacli ictiqaadi ah iyo mid ficli ah waa sidooyin yagiyo ilaahay dhexdooda ku sugan oo ay isleeyihiin rabbay idiin dhowaynayaan kuwaasay markaa ictiqaadsanaayeen yaquuluuna nuriidu minhum altaqaruba ila allahi tacala waxaanu ka doonaynaa bay yidhaahdeen dhowaansho rabbi aan ugu dhowaanno waxay u jeedaan nuriidu minhum altaqaruba ila allahi bihim iyaga inaan ugu dhowaanno rabbi noo dhoweeyaan baanu ka rabnaa wax kale kama rabno wa nuriidu shafaacatahum cindah waxaanu kala doonaynaa bay yidhaahdeen inay ilaahay agtiisa nooga shafeeco qaadaan mil almalaa'ikati wa ciisa wa maryama wa unaasin gayrihim min asaalixiin milu ama mila bacdigaa makhluuqaadka ka midii waxay ahaadeen khabar mubtadiisu xadfan yahay laga dhigo milu lmalaa'ikati wa ciisa wa maryama wa unaasin hayrihim min asaalixiin kuwaasay ahaadeen ama laha mila bacdo ka sifee bacdigaa makhluuqaadka ka midoo mila almalaa'ikati waa sida malaa'igtoo kale ay ahaadeen marka mil ama mila sheikhu waxau inoo tilmaamaya raximah اllah kitaabkii bisimka dabadi wuxuu ku bilaabay iclam ogow wa hada amru biاlcilmi wa amar uu cilmi amraayo cilmigu waa maxay idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaazima cilmi waxaa la yidhaahdaa shay in loo aqoonsado siduu yahay garasho go'an oo qaatic ah la garto taasaa waxaa la yahaa cilmi maraatib lidraak maraatib alidraak waa mutacadida ilaa lix martaba la gaadhsiiyaa martabadda ugu sarraysa waa martabat اlcilmi cilmigana tacriifkiisa waa innaga sheegnay waa in shay in loo aqoonsado oo loo garto sida uu yahay garasho jaazim oo qaatic oo go'an oo aan shaki ku jirin oo la goynayo la aqoonsado la garto cilmi ruuxa marka la amrayo wuxuu u dhacayaa asbaabtii cilmiga in la amrayo wa amrun bilmusabab wa amrun bisababihi waa amar sababtii waa amar sababtiisa la amrayo ayuu noqonaya wuxuu sheikhu raaciya raximaka allah waa duco waa jumla khabariya waa khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan xagga lafdigii odhaahday ka tahay khabar xagga macnahana ducay ka tahay oo raxima waa ficil maadi marka ilaahay waa kuu naxariistay oo laga warramayo looma jeedo ee wuxuu macnuhu u dhacayaa ha kuu naxariisto waa ducaa khabariyat lafda inshaa'iyat macnan ama ducaa'iyat macnan raxmad in cid loogu duceeyo in ilaahay u naxariistana waa shay qaali ah waayo makfirada iyo raxmada farqa u dhaxeeya haddii makfirada la iطlaaqo lahay gafar allahu lak ilahay ku dembi dhaafo waxay daahir ku tahay in looga jeedo dembiyadii hore kaaga dhacay lahaa kaa dhaafo maadigay ku saabsan tahay allahuma ilaa in si kale lagu qaydo oo la yidhahdo gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar haddaan taa lagu qaydin macnaha soo degdegayaa waxay tahay dembigii kaa dhacay lahaa ku dhaafo marka makfiradu waxay ku saabsan tahay lima mada laakiin raxmadu iyadu waa ka tacalluq ballaadhan tahayoo wixii tegey iyo waxa soo socdaa waa soo gelayaan ilahay ha ku naxariisto oo bimacnaa wixii hore ha kaa dhaafo wakhtiga soo socdana tawfiiqda ha ku siiyo oo ha ku salan siiyo sida wanaagsan waxaad ogaataa buuhi in tawxiidku yahay in ilaahay cibaadada loo keliyeeyo altawxiid waa masder waxada yuwaxidu masderkeedii weeyi waa keliyeeyey bimacnaa keli buu ku sheegay keli buu u ictiqaadiyey waaxidnimadiisuu ictiqaadiyoo rumeeyey keligii buu caabuday tawxiid waa masder waa masderkii qiyaasiga ahee facala ay lahayd oo tafciilku wuxuu u sugnaaday facala waxada tawxiidan tawxiidka qaar waxay yidhahdaan waa lafdi isilaaxi ah oo lagu heshiiyey ee lafdi sharciyo nusuusta ku soo arooray tawxiid ma aha waa se qalad saxdu waxay tahay tawxiidku inuu yahay lafdi sharci ah oo nusuusta ku soo aruuray waxaana ku soo arooray axaadiis mutacadid ah oo nebigu salى اllahu alayh wasalam waxa uu yidhi yukhraju naasu min ahli اtawxiidi min annaar dad ahlu tawxiida laga soo bixin doonaa naarta ahlu tawxiid buu nebigu sala allahu alayh wasalam ka cabiray axaadiis kale waa ku soo aroortay camr bnu caas baa nebiga u yimi sala allahu aleyh wasalam markaasaa wuxuu yidhi aabbahay wuxuu ku nadray boqol geela inuu qalo oo ilaahay dartii u qalo aabbihi waa caas ibnu waa'il gaalnimaanuu ku dhintay caas ibnu waa'il boqolkii geele uu ku nadray inuu qalo hishaam kontonkiisii waa qalay aabihii buu ka qalaya ya aniguna haddaan kontonkaygii ka qalo ma anfacaysaa camar baa ku odhanaya hishaam iyo camarna waa walaalo markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam hadduu aabbahaa tawxiidka qiri lahaa o aad ka sadaqadaysan lahayd ama ka soomi lahayd waa anfici lahayd yani marba haddaanu tawxiid qirin waxana anfici maayaan waxaa la mida xadiiska muslim falabaa rasul lahi sala allahu alay slm bitawxiid waa lafdi sharci ah oo nusuusta ku soo aroray lafdat tawxiid tawxiidkii waxaa loo jeedaa macnihii tawxiid waa maxay sheikhu wuxuu ku fasiray cibaado in rabbi cibaado lagu keliyeeyo oo keligii la caabudo ifraad اllahi subxaanahu bilcibaada waa tacriifu shayi biakhasa minhu waa shaygii in lagu tacriifiyo wax ka khaasnimo badan waana dhacdaa shayga wax khaasa in lagu tacriifiyo marka loo jeedo taasaa ugu muhiimsan min baabi alxaj carafa xajku waa carafa bimacnaa rukunka arkaanta xajka ugu muhiimsani waa carafa in la istaago oo lagu sugnaado yowma carafa waxaase ka fiican macnaha caamka in lagu tacriifiyo siday culamada qaarkoodba ay ku tacriifiyeen altawxiidu ifraad اllahi bima yakhtasu bihi tawxiid waxaa la yidhaahdaa waa in ilaahay la keliyeeyo oo lagu keliyeeyo wuxuu ilaahay la gaarka yahay hadday tahay cibaadada keligii la caabudaayo hadday tahay asmaad iyo sifaadka in loo keliyeynaayo loo ictiqaadinayo loo gaar yeelayo hadday tahay afcaashiisa in loo keliyeynaayo iyo daatadiisa in la keliyeynaayo kelinimo loo ictiqaadinayo culamada macnaha caamkaa ku fasiray waxaa ka mid ah alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin ifraad اllahi subxaanahu wa tacala bima yakhtasu bihi tacriifka caamkaa baana fiican anwaacdii tawxiidka dhammaanteedna waa soo geliya wuxuuse sheikhu uga jeedaa tawxiidka nooca ugu sii muhiimsan baa ah in ilaahay cibaadada loo keliyeeyo tawxiidku waa diintii rasuullada dhammaantood ilaahay la soo diray wlaqad bacana fi kuli ummati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu طaaguut ummad kasta waxaanu ka soo saaray baa ilahay yidhi rasuul waxaanu la soo diray allah caabuda daaquudkana ka fogaada cibaadadiis oo ka dheeraada wuxuu kaloo allah yidhi wma arslna min qablika min rasuuli ila nuuxi ilayhi anahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun yacnii rasuul kasta in tawxiid lala soo diray ayaa allah sheegaya diin rusul diin mar waxaa loo idaafeeyaa ilaahay marna waxaa loo idaafeeyaa rasuulka marna waxaa loo idaafeeyaa addoonka ilaahay waxaa loogu tiriyaa diin ullahi loo yidhaahdaa inuu yahay allah ka sharciyeeyey ka la caabudaye loo diin yeelanayo ee diinta lagu caabudayaana allah yahay rasuulkana waxaa loogu idaafeeyaa loogu tiiriyaa inuu yahay kii dadka soo gaadhsiinaya ictibaar kale marka laga eegana kii allaha caabudayo ka diin yeelanayo marka waxaa laga cabiraa diin mar waxaa loo idaafeeyaa mafcuulka marna waxaa loo idaafeeya faacilka ka ka diin yeelanaya ee allah ku caabudaaya mar waa loo tiiriyaa rasuullada iyo addoommada kaleba isku daro marna waxaa loo idaafeeyaa ilaahay marka hadda shiikhu wuxuu idaafeeyey rasuulladii diinu rusul diinna waxaa loo isticmaalaa mar cibaadada loo isticmaalaa waxay kale u soo aroortaa iyadoo diin looga jeedo shareecada rasuul kastaba gaarnimo loogu sharciyeeyey diin waa laga cabbiraa asalka guud ay ka midaysan yihiin oo tawxiidka ana oo usuul uddiin ana in diin waaxida laga laga soo qaado la yidhaahdo tawxiidkii looga jeedo iyo asalkii ay ka midaysnaayeen waa dhacdaa macno labaad waxaa kaloo loo isticmaalaa bimacna aljaza yowm uddiin ay yowm aljaza macaani kale u soo aroortaa waa jirtaa sida diin ulmelik ama nidaamkii wax la mida in loo isticmaalo hadda laakiin mawduuca looga jeedaa waxay tahay waa tawxiidkii waana tuu nebigu yihi salى اllahu alيyه wasalam ina macshar اlanbiya ikhwaة callaatin diinuna waaxid annagu ururka nebiyadan gaar yeelayaaye waxaanu nahay sidii walaallo isku aabbo oo kale hooye oo kale ah baanu shabbahnaa haddaanu nebiyada nahay saasuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam ikhwatu callaat waxaa la yidhaha walaalaha kala hooyada ah laakiin isku aabbaha ah saasoo kale annaguna la mid nahay buui diinunaa waaxid diintayadu waa mid qura bimacnaa asalka diinta isku mid baanu ka nahay rasuulladoo dhan waa hal diin tawxiid bay ku wada baaqiyeen asalkaasay ka midaysnaayeen wuxuu ilaahay u soo diray rasuullada addoommadiisu u soo diray cubuudiyadu waxay noqotaa cubuudiya caama iyo cubuudiya khaasa addoommada mar waxaa loo jeedaa gaaladii iyo muslimiintii waa soo guda gelayaan waa cidda uu ilaahay leeyahay ee ilaahay mulkiyo marka gaaladana ilaahay waa mulkiyaayo waa ku tasarufaa isagaa abuurtay isagaa arsaaqaya isagaa u nicmaynaya isagaa jirsiiyey waa cubuudiya caama in kulu man fi الsamaawaati wاlarضi ila aati الraxmani cabda yani wax kastoo cirarkiiyo dhulka ku sugani aakhiro rabbi waxay la kulmayaan iyagoo mid waliba addoon ilaahay u yahay gaalkii ugu gaalnimada badnaa isagoo rabbi u hoggaansan oo addoon ilaahay u ah buu rabbi la kulmayaa cubuudiyada maxaa loo jeedaa waa cubuudiya caama mamluuk lilaah ilaahay leeyahay rabbina u hoggaansanoo aan wuxuu maalintaa ku diidi karayaa ilaahay jirin cubuudiyada marna waxaa loo isticmaalaa cubuudiya khaasoo in laga tilmaamayo bimacnaa caabid lilah mid ilaahay caabudaaya marka addoommada ilaahay mar gaalada iyo muslimiinta waa soo wada gudagelayaan dhammaantood marna mu'miniinta gaarnimo looga jeedaa waa cubuudiya khaasa addoommada mu'miniinta ah marka yaa cibaadii ilaahay ku odhanaya wuxuu u jeedaa addoommada mu'miniinta buu jeeda wmima zaadanii sharafa watiihan wakidtu biakhmasiyi aطa'u huraya dukuulii taxta qawlika ya cibaadii waan sayarta axmada lii nabiya sida qaadiciyaad laga sheego inuu yidhi waxaa sharaf ii kordhisay aan aad iyo aad ula farxay oo aan ku sigtay farax daraaddeed inaan duulo ku sigtay yeedhmadaada ilaahayow aad tidhi yaa cibaadii inaan ku guda jiroan ka mid ahay baan farax aan la duulo ku sigtay aan aad ugu farxay wa an sayarta axmada lii nabiya marka hadda sheikhu ilaa cibaadih wuxuu uga jeeday cubuudiya caama gaalo iyo muslimiinba waa loo soo diray rasuullada mu'miniin keliya looma soo dirin rasuullada waxaa ugu horreeyey nebi nuux sida xadiiska saxiixaba ku soo aroortay fayaأtuuna nuuxan fayaquuluuna ya nuuxu anta أwalu rasuuli bacaثahu اllah ilى ahli اlأrض marka lagu yidhahdo nuux u tagoo aadam ku yidhaahdo ay shafaacad doonayaan oo ka dalbayaan dadku maalinta qiyaame oo ay nuux u tagaan waxay ku odhanayaan nuuxow waxaad tahay rasuulkii ugu horreeyey ilaahay u soo diro dadka arlada ku sugan marka rasuulkii ugu horreeyey inuu nuux ahaa ayaa xadiisku ku tusinaya wuxuu nuux ilaahay u soo diray qowmkiisii qowmu nuux ayuu u soo diray tawxiidka iyo shirkiga labada waxa asala tawxiidka labada iyomaa soo horreeyey in ilaahay laga gaaloobo loo shariig yeelo iyo in keligii la caabudo qowl daciifa wuxuu yidhaahdaa shirkigaa soo horreeyey laakiin qowlkaasi waa baatil waayo nusuustuu ka hor imanaya qowlka saxiixa jamaahiiru ahlicilmina ku tageen waxa weeye nusuustuna ku tusinaysaa inuu tawxiidku asal ahaa washirku taari tawxiidku inuu asal ahaayo horreeyey shirkiguna inuu soo dariyo mar dambe yimi kaana annaasu ummata waaxidata fabacaa allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriina dadku waxay ahaan jireen waagii hore umma waaxida ay cala tawxiid ummad keliya oo tawxiid ku sugan bay ahaayeen fakhtalafuu way iskhilaafeen dabadeed qaar baa gaaloobay qaar baa islaamnimadii ku baaqi noqday fabacaa allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin markaasaa ilaahay nebiyada usoo diray waatuu yidhi cabdullahi bnu cabbaas kaana bayna aadama wa nuuxin casharatu quruunin kulluhum cala alislaam aadam iyo nuux waxa u dhaxeeyey toban qarni oo dhammaantood islaamnimo ku sugan bimacnaa tawxiid ku sugan qowmu nuux baa dabeed markaa kufriye oo shirki la yimi marka tawxiidka asala shirkigaa taari oo soo dariyey inii khalaqtu cibaadii xunafaaءa fajtalathum الshayaaطiin ilى akhirih xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey xadiisulqudsigiina waa ka sheegaya tawxiid in dadka lagu abuuray calaa kulli xaal shirkigu mar danbuu sidaa u soo dariyey halkaa inoogu joogo maanta kolley waa iska bilow iska muqadime iyo bismi layn ayuu ahaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk